hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe weliba iyo deeq macaawineenka qiibid aya qoysas danyareeyo hanu qaban baahiyo gaarkaana sioo diireema shan boqol oo qoysa shahnaduun gargaar ooan iska jarti qaybo shalgadiisanay raashiinka weliba lanka talgalayni qoysaska danyartae muddo maalmeedka mudan welibana hay-adda maareynta ku saaxiiday hay-adda boqor salmaan goreyntii welibaa faahfaahiin kubiyey deeqti raashinka ee la deersay degmada balcad axmed maxamed miiney oo wakiilun kuwe hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeeda maanta waxaan joognaa degmada balcad waxawaaye waxaan u joognaa howlo shaqo oo ku saabsan arrimaha gargaarka waxawaaye halkan waxaa la keenay shan boqol oo qoys raashin ka kooban waxaana loogu talagalay dadka baahiyaha qaba oo fuqarada waxba haysanin inay ka faa'iidaystaan aniga axmed maxamed mini ayaa layidhaha waxaan wakiil ka ahay hay-adda maareynta masiibooyinka oo ii wakiilatay inaan badarkaas kormeero un meeshii la geeyey sidii loogu talagalo loo baxshay waana loogu baxshay halkii aan taagannahay kaa idin kala hadlaynaa waxaan u mahad celinahay hay-adda maareynta masiibooyinka oo gargaarka bini'aadnimada markasta u taagan oo shaqadaas hufnaanta le aad ugu howlan waxaan kaloo u mahad celinaynaa hay-adda kingi salmaan oo raashinkan maxaa la yidhaahdaa ugu talagashay dadka masaakiinta ah oo soomaaliya o dhan ka fulinaysa khaasatan gobolka banaadir iyo gobolada shabeellaha dhexe hadda ka wada aad ayaan ugu mahad celinaynaa baahiyuhuna waa badan yihiin inay la majibaarto waa ka codsanaynaa kada tadaamun oo badarkan shaqadeedu ay ahayd inay soo gado oy keento halkii meesha lagu talagal ay geyso marka waa iyadana aadaan ugu mahad celinaynaa ka dambeyntii guddoomiyaga degmada balcad qaasim macalin nuur yaa aan kuma hadnagay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka iyo hay-adda boqor salmaan deeqda gargaarka iyo hodiirseen shacabka degmada balcada in deegaankan degmada balcad ee bulshadan ku soo barakacday la soo gaarsiiyo intii ka faa'iidaysatay oo ilaahay waafajiyana waxaan leenahay ilaahay ha idinku anfaco intii gaari weysayna waxaan leenahay insha allah waqtiyo kale gaari doontiin shan boqol oo kaar meel kama qoyso degmada balcad iyo tuulooyinkeeda meel ka mid ah waxaa codsanaynaa oo hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ka codsanaynaa iyo hay-adaha kaabaayo iyo shirkadda in degmada balcad il kale lagu soo fiiriyo waa ka mahad celiyeyna wixii noola keeno ha ahaadaana boqol ha ahaadaana shan boqol ha ahaadaana kun laakiin waxaadan caddeehaynaa bulshada degmada balcad ku dhaqan iyo dadka ku soo barakacay ee deegaanada qaarkood biyo ka soo barakiciyeen qaar colaadihii kasoo barakiciyeen inay shan boqoloo qofood aysa wax u taraynin waxaa hay-adda maalinta musiibooyin ka codsanaynaa dad labaatan kunoo qoys ku dhawaada meeshaan kusoo barakacay waa ka warhaysiin xogtan hore waa idiin siinay waxaa keenteenna waa idinkaga mahad celiyaynaa haddana waxaa idinkaaga fadhinaa insha allah inaad qayb kale keeni doontiin waxaa idinka rajaynaynaa inaad sidaa hadda usoo damqateen weli damqashada idinku jirto qof walba oo muslin ah oo muxsin ah ee sadaqaystay xoolahan ay ugu weyn tahay oo ugu weyn yahay xafiiska bin salmaan ee ku yaala kingi bin salmaan ee ku yaalo magaalada muqdisho madaxda joogto iyo muxsiniinta ay ka soo qaadeen iyo dowladihii kale ee soo bixiyey xoolahan ilaahay bedel kheyr qab ha siiyaan leennahay waxaa si guud mar labaad iyo marsexaad u codsanaynaa codsi guud u diraynaa hay-ad walbo ee ka shaqayso gargaar inay dadka bulshada balcad u baahan yihiin gargaar inay u baahan yihiin caafimaad deeqdun raashinka haytioo lanka talgali dadka baahiyo gaarka ee qaban iyo weliba ku faa'iidaysadena shan boqol oo qoys oo ku noolo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe yoona kuma hadnagin gargaarka lanqeybiya